xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk ayaa weerar afka ku qaaday gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowladda federaalk ninka lagu magacaabo cabdulaahi cumar abshirow waxay ku eedayn inuusan dhegeysaneyn tabashada xildhibaanada si gaara mooshanadii ay waayadaan wadeen qaar ka mid ah xildhibaanadan sidoo kale waxa ay tilmaameen in abshirow isaga horkacayo xildhibaanada qaska iyo foodada ka wada gudaha xarunta baarlamaanka waa kuwan qaar ka mid ah xildhibaanadaasi oo la hadlay warbaahinta abshirowow nin dhallinyarahaata beriyaad rabtaa in lagu soo doorto baarlamaankana waxaan umalaynaa muddo badanaad weliba ku soo jirto anoo ku doortay inaan mooshinna aan kaa keeni karin oo xil kaa qaadi karin waxaan idiin bixinay guddoomiyaalkii mooshin diidyada waxaan ka keennay wasiiraan mooshinna ka keennay waa diideen idinkiiaan idinka keennay waa diideen mudane guddoomiye markaa meeshaad timid waxaa jeedisa khudbo waxaad sheegtay baarlamaanka inay hal yihiin inaan xalis wixii la soo maray isla xildhibaanadii shalay dhibaatada samey mid ka mid ah mikrofoonka inuu soo istaago wuxuu horteeda ku yidhi arbacada baarlamaanka ma furmaayo haddaadan waxa ana karibin aadan samaynin
si kastaba haatee waxaa marba mar ka dambaysa ceerka iskasu shariiraya xiisada ka dhex aloonsan xildhibaanada dowladda federaalka iyagoona dhowaan mooshin ka keenay aadamadoobey oo ah guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka